wasiirka iyo wasiirada kale dhammaan waa ka mahadcelinaynaa socdaalka nagana anaga xuduraan ka soo kicitinay alxamdulilah baydhaban soo maray magaalada muqdisho hadda soo gaaray socdaalkaygana waxa waaye shirkii madasha inuun haddana la wada kulmo taasaan u wada socnaa waxaana ka rajaynaynaa in waxyaalihii ay ummadda soomaaliyeed oo dunteeda ku jirto oo ummaddu iyo caalamkuba naga sugayaan inay naga yimaadaan waa ku rajoweynahay waxaana aaminsanahay in ayaandhowed kismaayo wax badan lagu soo qabtay inta dhimanna in la dhammaystiro oo in la dhammaystiri karaan aaminsanahay oo si wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed waxay jeceshahay oo laba kun iyo lix iyo tobanka horumar iyo isbeddel iyo wanaag lagu gaari karan in la gaari doono dhammaystirkaasna waxaan aaminsanahay in si wanaagsan loo dhammaystiri doono insha allah aandhowed jubbaland sidana ula soo dhoweyna waa ka mahadcelinaynaa haddana waa ka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii magaala madaxda muqdisho waana mahadsantihin